ikhlaas aanu aqrino sheekhi imaam اlbukhaari xaafid ibnu xajar alcasqalaani iyo isnaadka shuyuukhdii ku jirtay dhammaantood alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin allahuma laka alxamdu xamda yenbagii lijalaali wajhika wacadiimi sulطaanik وكبريائك وإفضالك اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا رب اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذه الساعة الشريفة المباركة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها في هذه الساعة الشريفة المباركة في هذا المجلس الميمون المبارك في هذا المجلس الميمون المبارك الذي ختمنا فيه أعظم وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم أعتقنا في هذا المجلس المبارك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها اللهم ارفع درجاتنا في هذه الساعة الشريفة المباركة ببركة ختمنا لأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم ارفع درجاتنا واقض حوائجنا وكفر سيئاتنا ببركة هذه الختمة المباركة الميمونة في هذه الساعة الشريفة النبيلة المباركة اللهم اعتق رقابنا ورقاب كل من درس وحضر ختم صحيح البخاري اللهم اعتق رقابنا ورقاب كل من درس وحضر ختم صحيح البخاري وجميع رقاب المسلمين والمسلمات من النار في هذه الساعة الشريفة المباركة ببركة ختمنا لأعظم كتاب وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم املأ قلوبنا اللهم املأ ونور قلوبنا اللهم املأ ونور قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم املا ونور واشرح قلوبنا بمحبتك ومحبه نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم احينا على سنه المصطفى اللهم احينا على سنه المصطفى اللهم احينا على سنه المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم احينا على سنه المصطفى ومحبته وأمتنا على سنة المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم احشرنا في زمرة المصطفى اللهم احشرنا في زمرة المصطفى بسبب هذه الختمة المباركة في هذه الساعة الشريفة النبيلة في هذه الساعة التي ختمنا فيها أعظم وأصح كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم أمتنا على سنة المصطفى ومحبته صلى الله وسلم وبارك عليه اللهم احشرنا في زمرة المصطفى ولا تحرمنا فضل شفاعته وأسقنا من حوضه الشريف الكريم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجنين اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين وكثر حولنا الأنين وكثر حولنا الأنين وأيس منا الطبيب وأيس منا الطبيب وبكى علينا الأهل والأولاد والأحباب اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب في هذه الساعة الشريفة المباركة بسبب ختمنا لأصح وأعظم كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا وضعونا تحت التراب وتخلى عنا الأهل والأولاد والأحباب وغلقت علينا الأبواب والقبور برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ختمنا هذا اللهم اجعل ختمنا هذا وعلمنا هذا علما خالصا لوجهك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم اللهم اجعل ختمنا هذا خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضائك موجبا لرضائك سببا للفوز بأعلى فراديس الجنة سببا للفوز بأعلى فراديس الجنة اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا اللهم اغفر لأبي عبد الله البخاري اللهم اغفر لأبي عبد الله البخاري اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة بسبب هذه الختمة المباركة في هذه الساعة الشريفة المباركة اللهم أجز البخاري عنا خير الجزاء اللهم أجز البخاري عنا خير الجزاء اللهم أجز البخاري عنا خير ما جزيت عالما عن علمه خير ما جزيت عالما عن علمه اللهم نور له قبره اللهم نور له قبره وارفع درجته إلى أعلى العليين اللهم أعدنا من هذه الفتنة اللهم أعدنا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمارنا واجعلها فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن خاتمتنا واجعل خير زماننا يوم نلقاك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا اللهم قد مددنا أيدينا إليك اللهم قد مددنا أيدينا إليك معترفين بذنوبنا ومعاصينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فلا تردنا خائبين في هذه الجلسة في هذه الساعة اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين في هذه الساعة اللهم اجعلنا من المقبولين في هذه الساعة الشريفة ساعة الختم لأصح وأعظم كتاب بعد كتابك يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين المستبشرين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله يا رب بنفسه فأشغله يا رب بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العزة والجلال والإكرام اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليه اللهم يا رب اجعل تدبيره في تدميره اللهم أردنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فأجر الخير في يديه يا رب العزة والجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمد الله تعالى حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكبريائه وإفضاله وإحسانه إلهي سبحانه وتعالى أيان دمانتين وغمهد علينا نعمة وين يا برواقة وين وأنان أهل أهين caqligeenna iyo xiiladeenna iyo qorshaheenna iyo maamulkeenna aananu ku keenin bal ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo manigiisa iyo ixsaankiisa ilaahay uu nagu galladaystay asaxa kitaabin wa acdama kitaabin bacda kitaabi illaahi jala wacalaa ilaahay ina waafajiyey bilowgiisii maantana halkan inoogu dhammaystiray ayaan u mahad celinaynaa waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala saacaddan maanta in ilaahay uu nooga dhigo saacata alqabuuli waalijaaba ilaahu maanta saacaddan nooga dhig saacata alijaabati waalqabuul ilaahu saacata alnasri waalfutuuxaat ilaahu saacaddan nooga dhig ilaahu saacaddii wixii dembi ah oo aanu kasbannay saacadda aada nooga dahirayso ood noo dhaafayso ilaahu saacaddan nooga dhig ilaahu saacaddana wixii kurba ah oo nahayey oo saacaddan aad nooga faydaysa ilaahu saacaddan nooga dhig ilaahu saacaddan aan khatimnay asaxa wa acdama kitaabin bacda kitaabik ilaahu khatmadan barakadeeda dembigan ilaahu ku dhaaf ilaahu kitaabkan aanu aqrinay iyo acmaasha dhammaanteed ilaahu khaalisa liwajhika alkariim ilaahu ka dhig ilaahu khaalisa liwajhika alkariim ilaahu nooga dhig acmaasheenna iyo kitaabkan aanu aqrinay dhammaantood acmaal khaalisa ilaahu naga dhig ilaahu hanugu soo radinin ilaahu hanugu soo radinin ilaahu guryaheennii iyo ahalkeennii hanoo celinin annagoo marduudiin ah bal ruddanaa ilaa ahliina wa diyaarina maqbuuliin mactuuqiina min annaar biraxmatika yaa arxama araaximiin ilaahay subxaanahu watacaala hana aqbalo ilaahay hana ajiibo kitaabkan saxiixu albukhaari oo ilaahay maanta uu nagu manaystay dhammaystirkiisii waxaanu soo bilownay maalin axad ah ee bisha shawaal ay tahay sagaal iyo tobankii taariikha hijriga kun afar boqol iyo soddon iyo toddobadii maalin axada bisha shawaal sagaal iyo tobankeedii kun afar boqol soddon iyo toddobadii taariikha hijriga ah waafaqsan miilaadiga bisha toddobaad labaatan iyo afarteedii laba kun iyo lix iyo tobankii ayaa kitaabkan uu noo soo bilowday waxaa ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisii ah inuu kitaabkii maanta inoo dhammaaday oo maalin talaadaha ah labaatan iyo afarta bisha lixaad kun afar boqol iyo afartan iyo kow ee taariikha hijriga ah waafaqsan siddeed iyo tobanka bisha labaad laba kun iyo labaatankii waxaa kitaabka ilaahay fadligiis uu inoogu dhammaaday afar boqol iyo soddon iyo sagaal xalqadood ayaa kitaabka aan usoo fadhiisan afar boqol iyo soddon iyo sagaal cashar ayaa ilaahay noogu dhammaystiray bifadlihi wa ixsaanihi wa juudihi wa karamihi markii marka kitaabkan la xisaabiyo casharada aanu usoo fadhiisannay iyo wakhtiga ilaahay uu nagu karaameeyey ee kitaabkan aanu usoo fadhiisannay waa afar boqol iyo soddon iyo sagaal fadhi ayaa kitaabka aan usoo fadhiisanay afar boqol iyo soddon iyo sagaal fadhi markii loo bedelo sanad loo bedelo waa hal sano iyo laba bilood iyo toban iyo saddex maalmoodbu waa hal sano laba bilood toban iyo saddex maalmood waa qadarka sida xaqiiqada ah ee kitaabka uu naga qaatay markii laga jaro oon lagu xisaabinin maalmaha danaheenna aan iska raacanayni waxaa ka mid a maalmahaas aanaan xisaabta ku daraynin maalintii arbacada khamiista jimcaha maalmo uu baaqday iyo maalmo laga safray kitaabka intaasoo dhan markii kitaabka aan ka jarno oo jalasaadka xaqiiqiga ah iyo fadhiyada saxda ah ee kitaabka aanu usoo fadhiisannay la sheego wuxuu kitaabku qaatay sanad laba bilood iyo saddex iyo toban maalmood waa jalasaadka intaa noqonaya inta fadhi waa afar boqol iyo soddon iyo sagaalka fadhi ayaa xisaabtoodu waxay noqon hal sano laba bilood iyo saddex iyo toban maalmood ayaa ilaahay noogu dhammaystiray waa nicmo weyn nicmo weyn iyo guul weyn oo anaanu ahal u ahayn oo ilaahay uu nagu tafadulay oo ilaahay nagu karaameeyey jala jalaaluhu kitaabkan imaamu albukhaari raximahu llahu tacaala waxaanu ku dhegaysanay oo aanu ku akhrisanay toddoba kun shan boqol lixdan iyo saddex xadiis toddoba kun shan boqol lixdan iyo saddex xadiis ayaa kitaabka aanu ku akhrisanay muddada aanu wadnay toddoba kun iyo intaasoo boqol oo xadiis oo hadalkii iyo dhaxalkii nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu imaamkuna soo gaarsiiyey imaamu albukhaari waa nicmo weyn maxaa yeelay dadka yaqaana cilmiga fadliga iyo qiimaha uu iska leeyahay hal xadiisay waxay u socon jireen bil dhan bil dhanay waxay u socon jireen hal xadiis inay soo helaan waxaanu kitaabkan dhexdiisa aanu ku soo qaadanay صaxiixu الbukhaari baabu اlkhuruuji fii طalabi اlcilm baabu اlkhuruuji fii طalabi اlcilm waxaanu ku soo qaadanay bukhaari uu inoogu sheegay waraxala jaabir ibnu cabdillaah ilaa cabdillaahi bni unays masiirata shahrin fii xadiidin waaxid waxaa baabkaa bukhaari uu noogu sheegay raximah اllahu tacaala jaabir bni cabdillaah hal bil intii loo socdo ayuu wuxuu u safray cabdillaahi bni unays halkaas bil muxuu raadinayaa hal xadiis uu soo helay halkaas xadiis ugu safray waxaa marka fadli weyn ah oo nicmo weyn oo mahaddeeda anaanu soo koobi karin ah toddoba kun shan boqol lixdan iyo saddex xadiis in ilaahay subxaanahu wa tacaala guryaheennii uu nagu siiyey oo deegaanadeennii uu nagu siiyey oo annagaanu u safrin oo qaarado dheerdheer iyo bahgooyo anaanu u marin in ilaahay guryaheennii subxaanahu wa tacaala iyo deegaanadeennii iyo ahalkeennii iyo owlaaddeennii annagoo ku dhex sugan ilaahay uu nagu manaystay waa nicmo weyn oo runtii mudan in laga mahad celiyo maxaa yeelay maanta oo kale markii toddoba kun iyo ka badan oo dhaxalkii nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay uu ku siiyo waa maalin shukri weyn aad xaq u leedahay inaad ilaahay uga celiso ma aha inaad faraxdo maalintii lacagu jeebkaaga ay soo gasho ma aha adduunya o dhan haddii jeebkaaga la geliyo waxaa kaaga qiimo badan hal xadiis ee axaadiistii nabigeenu salى اllahu عalayh wasalama ka mid ah oo jeebkaaga ilaahay uu soo geliyo jala jalaaluhu bal ilaahay jala jalaaluhu farxadda adduunyada lagu farxayo ilaahay waa eedeeyey jala jalaaluhu oo ilaahay wuxuu leeyahay wafarixuu biاlxayaaةi اddunya wama alxayaaةu اddunya fi اlآakhirati ilaa mataac ilahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu waxay ku farxeen dadka maangaabta ah dhaldhalaalka adduunyada wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa mataac iyadoo nolosha aakhirada nolosha adduunyada markii loo nisbeeyo nolosha aakhiro raaxo dhalanteeda ay tahay bal ilaahay jala jalaaluhu wuxuu inoo sheegay xilligii nebiyullaahi muuse ninkii ugu hantida badnaa markuu hantidiisii soo bandhigay dadkii ahlulcilmiga ahaa way la taliyeen farxadda damaashaadka iyo waxa uu samaynayo inay maangaabnimo tahay adduunye in lagu farxo ayay ku sheegeen waa ka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin qaaruun markii qoomkiisu ay wax u sheegayeen oo dadkii ahlulcilmigu ay wacyi gelinayeenoo waxa lagu farxo iyo waxa aan lagu farxin ay kala tusayeen waxay ku yidhaaheen laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin qaaruunow adduunye laguma farxo adduunya qof caqli leh kuma farxee ha ku farxin waxaan ilaahay uu ku siiyey oo ibtilaaha iyo imtixaanka ilaahay uu kugu siiyey ha ku farxin dadka ahlu naarka ah marka adduunyada iyo baadilka ay ku farxayeen ilaahay waxyaalaha uu ku eedaynayo waxaa ka mid a oo ilaahay inoo sheegay jala jalaaluhu daalikum bimaa kuntum tafraxuuna fi اlardi bigayri اlxaq wa bimaa kuntum tamraxuun ilaahay jala jalaaluhu wuxuu yidhi ahlu naarkii asbaabta laydinku cadaabayo waxaa ka mid a daalikum bimaa kuntum tafraxuuna fi اlardi bigayri اlxaq dunida markaad ku noolaydeen waxaad ku farxi jirteen xaqdaro baadil adduunyada dhalaalaalkeeda iyo baadilka markii uu idin soo galo ayaad ku farxi jirteen udkhuluu abwaaba jahannam albaabada jahannamo toos u gala laleeyahay maxay albaabada jahannamo ay ku gelayaan faraxooda iyo damaashaadkooda wuxuu u badnaa adduunye iyo baatil bis laakiin muuminka maxaa la dooni qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun muuminka waxaa la dooni farxaddiisa iyo meesha uu ka helayay saacadda uu farxayo inay noqoto saacaddii horumar diineed uu gaaro horumar diineed saacaddii uu gaaro waa marka uu damaashaadayo waa marka uu farxayo qofka muuminka ah imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala kitaabkan ilaah ku karaameeyey kitaabkan waxyaalaha ilaahay uu ku karaameeyey waxyaalaha ugu waaweyn ee kenzi iyo deeqda ilaahay uu uga dhigay weeye jala jalaaluhu imaamu اlbukhaari imaamu اlbukhaari lam yatruk fi dunya walada saalixan yadcuu lah laakinahu taraka ummatan kuluhaa tadcuu lah imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala dunidan ugama tegin hal walad oo saalixa caruur ma dhalin sheekhu raximah اllahu tacaala lam yatruk fi اdunya walada saalixan yadcuu lah laakinahu taraka fi اdunya ummatan kuluhaa tadcuu lilbukhaari muxuu kala maqan yahay walad iyo owlaad marka sheekha maxay kala maqan yihiin imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala kenziga iyo kaydka uu nooga tegey hal walad oo saalixa gabar iyo wiil midna ma uusan ka tegin dunida ugama tegin laakiin sheekha muxuu ka tagtay kenzi iyo kayd wuxuu uga tagtay iyo ummad dhan oo u ducaynaysa ummad dhan oo caalamkaas oo dhan uu ka tagtay oo ilaahay uu ku beeray maxabada sheekha iyo jalaalada sheekha wuxuuna ku gaaray kaydkan uu nooga tegayo dhaxal cilmiyeedka uu ka soo aruuriyey axaadiistii nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu ka soo aruuriyey imaamu albukhaari raximah llahu tacaala kitaabkan iyo dhaxalkan nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu soo aruurinayey habeen iyo maalin kuma soo aruurin lix iyo toban sano ayuu u fadhiyey kitaabkan qoraalkiisa iyo aruurintiisa lix iyo toban sano ayuu aruurinayey kitaabkan saxiixu اlbukhaari imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala lix iyo tobankaas sano waxaa ku jiray maalmo uu cunayey geedaha caleentooda wuxuu cuna inta waayo imaamu bukhaari raximah اllahu tacaala waxa wax lagu gaaro waa sabarka iyo zuhdiga iyo alla kacabsiga iyo ikhlaaska waa miisada gaarka ah ilaahay uu ku dalacsiiyey sheekha oo ilaa yowmina haadaa kenzigiisa aanu ku nafcinaynayo kaydka uu nooga tegay faama الzabadu fayadhabu jufaaءa wa ama maa yanfacu الnaasa fayamkuhu fi اlأrض ilaahay jala jalaaluh wuxuu leeyahay wixii ilaahay dartii aan loola jeedin xun bay noqonayaanoo waa iska duldoorayaan wa ama maa yanfacu الnaasa fayamkuhu fi اlأrض laakiin wixii dadka anfacaya kuwaasaa daahi doona maxaa ka mida saxiixu اlbukhaari oo kale saxiixu اlbukhaari ayaa ka mida sheekha raximah اllahu tacaala kitaabkan dabaqaatu shaaficiya ee uu iska leeyahay taajuddiin asubki markuu ka taariikhaynayey oo ka tarjamaynayey imaamu اlbukhaari wuxuu yidhi imaamu اlbukhaari kharajtu ilaa aadam waa aadam ibn abi iyaas alcasqalaani min afraadi alimaam اlbukhaari oo in badan saxiix اlbukhaari noogu soo laalaabtay sheekhaasaan aaduu yidhi inaan cilmi ka soo barto fajacaltu atanaawalu اlxashiisha walaa ukhbiru bidalika axada waxaan gudagalay uu yidhi cawska inaan cuno intaan wax cuno waayo nafaqadii iga go'day cawskaan cunayay qofna uma sheegaynu yidhi oo qofna gacanta uma horsanaynin marka waxa ilaahay wax lagu gaaro waa sidaas oo kale taqwada ilaahay iyo zuhdiga w bal sheekha raximah اllahu tacaala miisada ilaahay uu ku fadilay imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala waxaa ka mid ahaa zuhdigiisa iyo dhalanteedka adduunyada inuu cagta isaga riixayay oo waxba uusan ku falaynin wasakda wasakda adduunyada waxaa xaafidka raximah اllahu tacaala kitaabkiisan muqadamada ah markuu ka tarjamaynayey oo uu ka taariikhaynayey imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu ka mid ahaa hadallada uu ka sheegay wuxuu yidhi lam a'tadim arbaciina sano afartan sano waxaan iska ilaalin jira uu yidhi iidaanka iyo qudaarta iyo waxyaalaha muufada lagu iidaamanayay saliidda afartan sano iidaan waan iska ilaalinayo yidhi lianlaa yajliba lii annowm si hurdo aysan iigu keenin oo jamciga axaadiista iyo aruurinta dhaxalka cilmiga markaan aruurinayo si aanan uga hurdin oo caajis iyo wehsi iyo waxyaalaha aysan iigu keenin bayna cashiyatin wa duxaahaa bukhaari bukhaari kuma noqon saxiixu lbukhaarina saxiixu lbukhaari kuma noqon bayna cashiyatin wa duxaahaa kuma noqon bal mujaahado dheer iyo zuhdi warac alla kacabsi ikhlaas gaajo iyo rafaad uu saxiixu lbukhaarina ku noqday asaxu kitaabin bacda kitaabi اllahi jala wacala imaamu lbukhaarina uu ku noqday najmun saadicun cala alcaalami kulih xidig caalamka o dhan ay wada yaqaanaan oo ka ifaya oo ka nuuraya oo imaam الbukhaarي raximah الlahu tacaala uu ku noqday imaam الbukhaarي miisada bukhaarي uu ku noqday waxyaalaha maraatibta ilaahay uu ku gaarsiiyey waxaa ka mid a cifada iyo dhowr sanaanta cifada iyo dhowr sanaanta ayaa ka mid a waxaa muqadamada sharaxa uu ku sheegay xaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi bukhaari wuxuu dhihi jiray laa yakuunu lii khasmun fi اlaakhira aakhira saxiifaddayda laga heli maayo qof ila doodo bini aadamoo xaq igu leh wuxuu kaluu dhihi jiray sheekhu maktabtu axada mundu calimtu ana algiibata xaraam qof weligay ma aanan xaman laga bilaabo xilligii aan ogaaday xantu inay xaaraanta masaladaa markii aan mashaa'ikhdayda ka fahmay oo masaladaa diinigaaba aan ogaaday laga bilaabo cidna saxiifaddayda laga heli maayo aakhira xuquuq ii qabsan karta waa alla kacabsiga iyo zuhdiga wuxuu bukhaari bukhaari ku noqday sidaas bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu bukhaari ku noqday waa sidaas waxaa kaloo miisada bukhaari ka mid a waxyaalaha cajaa'ibta ilaahay uu ku fadilay sheekha raximah llahu tacaala iyo kitaabkiisaba waxaa ka mid ah atawaaduc sheekha mutawaadic uu ahaa tawaaduciisa waxaa ka mid a fii saxiixi اlbukhaari markaad akhrinayso waxaad ka dhex arki isnaadka markaad akhrinayso tawaaduca sheekha raximah اllahu tacaala liannahu sheekha raximah llahu tacaala isnaadka cilmiga xadiiska uma aaba yeelaynin qofka uu xadiiska ka akhrisanayo ama xadiiska uu ka warinayo sawaa ha noqdo qof mashhuura oo isaga ka da-weyn oo ka cilmi badan uu ka qaadan jiro qof isaga aqraantiisa ahoo kutubta la akhrisan jiro xer la ahaana uu ka akhrisan jiray xadiiska wuxuu kaluu cilmiga mararka qaar xadiiska uu ka qaadi jiray dad fii cidaadi dalabatihi ah oo ardaydiisii ah xertiisii xadiis markaa isaga fawaad uu ku dhacay oo markaa ka fakaday oo mashaa'ikhdiisii uusan ka maqlin oo xerowgu uu xaadiray xerowgiisa imaamu albukhaari inta u yimaaduu dhihi jiray xadiiska io sheeg tusaalooyin saddex tusaalaan samaynayna tawaaduca sheekha waxyaalaha uu bukhaari uu ku noqday tusaalaha koowaad waxaa weeye sheekha raximah ullahu tacaala wuxuu wax ka wariyey dad isaga ka dabaqa sarreeya oo ka da-weyn oo ka cilmi badan waxaana tusaalaha ka mid a moxamed bni cabdillaahi alansaari can xumaydi tawiil can anasin waa sheekh taabiciintii wax ka qaaday waa sheekh isaga ka dabaqa sarreeya leannahu taabiciintii wax ka qaadi taabiciinta hadduu wax ka qaadayo waa aclىa dabaqatin min isnaadi imaam اlbukhaari kaas dadkaasoo kale waxbuu ka dhegeystay wuxuu kaluu sheekh raximah اllahu tacaala wax ka dhegeystay oo bukhaarigiisa uu ku dhex wariyey dad isaga xer la ahaa oy casharada wada raacan jireen maxaa ka mid a moxamed ibnu yaxya adduhli waxaa kaloo ka mid a moxamed ibnu cabdiraxiim asaaciqa albaqdaadiy waa dadka casharada ay isla raacan jireen in badan saxiix waan ku soo marnay xadaanaa moxamed ibnu yaxya adduhli xadaanaa moxamed ibnu cabdiraxiim asaaciqa albaqdaadiy waana daday xer isla ahaayeen imaamu albukhaari raximah llahu tacaala tusaalaha saddexaad waxaa weeye dad isaga xertiisa ah inuu wax ka qaatay sheekh raximah llahu tacaala tawaaduciisa waxaa ka mid ahaa dadka isagu wax ka qaatay oo ardaydiisa ah qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xamaad alaamuli wa huwa waraaqu اlbukhaari bukhaari warqadaha u qori jira tilmiid wuxuu ahaa warqadda sheekha wax u qora markuu rasaa'il sheekhu wax qorayo oo dad wax u dirayo waraaqiisuu ahaa haddana fii khilaali saxiixi اlbukhaari muxuu ku yidhi xadaanaa cabdullaahi bnu xamaad alaamuli waana waraaqiisii w waa waxa bukhaari bukhaari uu ku noqday ka midta laa yadkhulu اljanna man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min kibrin uu yihi nabigeenu salى اllahu wslm wbaaraka calayh marba haddii dhuuracaso intii la egoo kibira qalbigaaga uu ku jiro ma aflaxaysid adduunna ma gaaraysid sharaftiisa aakhirana waa ku hoogtay waa ku qaday marka miisada uu yeeshay sheekha bukhaarina uu bukhaari ku noqday saxiixiisuna uu ku noqday asaxu kitaabin bacda kitaabi اllaahi tacaala uu ku noqday waa miisaadkaas hadda aanu soo sheegnay waxaa kaloo ka mida miisada imaamu اlbukhaari raximah اllahu tacaala ilaahay uu ku dallacsiiyey kahratu tadarucihi wa ibtihaalihi ilى اllah sheekha tadaruciisa iyo ibtihaalkiisa ayaa badnaa wa kaana yakhtimu kula yowma khatmata min alqur'aani اlkariim sheekha raximah اllahu tacaala wardigiisu wuxuu ahaan jiray maalin kastuu qur-aanka dhammayn jira iyadoo ashqaashiisu ay badan tahay oo daraaso uu akhrinayo oo ta'liif uu samaynayo fii kulli yowmin wardigiisu wuxuu ahaa inuu qur-aanka dhammaystiro waxaa kaloo ka mida miisada imaamu albukhaari raximah llahu tacaala ilahay uu ku dallacsiiyey wuxuu dhihi jiray imaamu albukhaari maa adkhaltu fii kitaabii kitaabkaygan ma dhex gelin xadiidan saxiixan xata istakhartu اllah wa sallaytu ragcatayn wa tayaqantu sixatahu wuxuu dhihi jiray imaamu albukhaari hal xadiis ee axaadiista kitaabkaygan ka mida marka aan qorayo laba ragcan tukan jira waa istikhaarayn jira ilaahu dhaxalka nabiga haygu ceebaynan dhihi jiray sala allahu wasalam wbaarak caleyh markaan yaqiinsado xadiisku inuu saxiix yahay markaasaan ku qori jiray uu yihi kitaabka fii kulli xadiisin mahad malayn marka toddoba kun oo xadiis ka badan oo xadiis walba intuusan qorin laba ragca uu tukanayo sheekhu raximah llahu tacaala waa miisaadka gaarka ah ee bukhaari uu bukhaari ku noqday saxiixiisuna uu ku noqday saxiix uu ku noqday waxaa kaloo ka mida miisada imaamu albukhaari iyo kitaabkiisu uu iska leeyahay kitaabka markuu alifay saxiixu albukhaari aragtidiisa cilmiyeed iyo cilmigiisa kuma uusan xadidine dad mutakhasisiinahee cilmulxadiis ku takhasusay uu yihi kitaabkayga fiiriya wa xadiis daciifa inaad ka helaysaan waxaa ka mida dadka uu u bandhigay caliyu bnu lmadini oo in badanna bukhaarigu ku soo celceliyo waxaa ka mid ah alimaam axmed bnu xambal waxaa ka mid ahaa yaxya bnu maciin oo takhasus ilaahay uu siiyey casrigoodii cilmu اlxadiis way soo fiiriyeen kitaabkaagu waa asaxu kitaabin bacda kitaab illahi markaa kabacdi ayuu sheekhu uu nashriyey raximah اllahu tacaala waxaa kaloo ka mida sheekh raximah اllahu tacaala miisada uu siiyey mar walbaba sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu u arki jiray intuu xadiiska ku mashquulsan yahay inuu nabiga la fadhiyo salى اllahu waslm wbaaraka calayh waa miisaadka ilaahay uu siiyey imaamu اlbukhaari mar walba ee xadiiska uu ku mashquulsan yahay fakaأnamaa yujaalisu rasuula اllah salى اllahu عalيh wasalam wuxuu u arki jira u aaminsanaa inuu nabiga la fadhiyo salى اllahu waslm wbaaraka calayh maadaama sunnadiisii uu faafinayo oo aqwaashii nabiga uu faafinayo salى اllahu waslm wbaaraka calayh kitaabkan la yidhaaho siyar aclaami nubala imaamu dahabi raximah اllahu tacaala wuxuu ku sheegay ardaygii imaamu lbukhaari raximah اllahu tacaala moxamed bnu yuusuf alfirebri oo in badanna aan ku soo celcelin jirnay kitaabka saxiixu lbukhaari daraasadiisii ardaygiisa firebri ayaa wuxuu yidhi amlaa calaya albukhaariyu yowma xadiidan kaiira sheekhu maalin maalmaha ka mid ahu axaadiis fara badan igu dul akhriyey uu yihi qoro axaadiistan aan kugu dul akhrinayo fakhaafa malaali sheekhu wuxuu ka baqayuu yidhi inaan caajiso oo oon daalo markaasuu sheekhu ila hadlay bukhaari wuxuu yidhi yaa firebri dib nafsan qalbigaagay naftaada qurxi buu yihi qalbigaaga wanaaji oo qurxi fa ina asxaaba almalaahi fii malaahihim wa asxaaba asinaacaati fii sinaacaatihim wa asxaaba atujaar fii tijaaratihim wa anta maca annabiyi sala allahu alayh wasalama wa asxaabihi sala allahu wasalam wbaaraka calayh wuxuu yidhi firebriyow qalbiga wanaaji buu yihi leanna waxa weeye dadka cayaartooda ay ku macaansanayaan oo shaydaanku macaan uga dhex furo ganacsiga dadka haya adduunyay ku mashquulsan yihiin oon qiimo lahayn dadka xirfadaha iyo sancooyinka gacanta ku shaqaystana sancadooday ku mashquulsan yihiin adigana waxaad la joogtaa nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaad la fadhisaa asxaabtii nebi moxamed sala allahu wasalam wbaaraka calayh marka saasuu talaamiiddiisana uu u sheegi jiray isaguna uu aaminsanaa imam الbخaarي raximh الlahu taعaalى fakaأnamaa yujaalisu rasuula الlahi salى اllahu wslm wbaaraka عalayh waxaa kaloo miisada ka mida imaamu الbukhaarي raximah الlahu taعaalى ilaahay uu ku sharfay kana caزiiza nafs sheekha wuxuu ahaa caزiizu nafsi yaعni caزiizu nafsi u ahaayo adduunyo iyo madax iyo siyaasad iyo waxba iskuma dullayn jirin sheekhu raximah الlahu taعaalى waxaana tusinaya sida dahabi raximah الlahu taعaalى kitaabkiisa sir aclaami nubala uu ku sheegay amiirkii xukumayey dhulkan bukhaara ee la dhihi jiray khaalid ibnu axmed adduhli ayaa sheekha markuu waddanka bukhaare uu soo galay ayuu wuxuu ku yidhi ixmil ilaya kitaab aljaamic wataariikh liasmaca minka bukhaarigo wuxuu yidhi gurigayga iigu imaadoo kitaabka saxiixulbukhaari ood qortay iyo kitaabka taariikhulkabiir ood qortay guriga iigu dhex akriyo yidhi waa madaxweynihii bukhaara dhahaya guriga iigu imaad saxiixulbukhaariga guriga iigu dhex akri kitaabka taariikhulkabiirna guriga iigu dhex akriyo ku yidhi bukhaari markaas wuxuu ku yidhi ninkii madaxweynaha ahaa laa udilu اlcilma walaa axmiluhu ilىa abwaabi الnaas fain kaanat laka xaaja faxdur fii masjidii ow fii daari anigu cilmiga ilaahay isiiye ma dulaynayo yidhi albaabada madaxdana ma geynayo cilmi haddii aad dan cilmi aad ka leedahay masjidka aan cilmiga ku akriyo ama gurigeyga iigu imaad halkaa bukhaariga iga xambar kana casiiza nafsi casiiza nafsi uu ahaa sheekh laa yatawaadac lidunya walaa liganiyin walaa lisiyaasiyin walaa amiir walaa xaakim midna cilmiga uma dullaynaynin leannahu adduunyaan agtiisa waxba ka ahayn adduunyo ayaan agtiisa waxba ka ahayn waxaa laga yaabaa qof innaga naga mida haddii nin madaxweynaha waddanka xukumo uu dhihi lahaa kaale saxiixu bukhaari guriga igu akhri inaan dhihi lahayn oo ducadeenniyaaba ilaahay aqbalayba madaxweynaha maanta ii yeerow dhahaya guriga cashare iigu akri ducadaydiyaaba la aqbalay ihaano weeye cilmiga la ihaanaynayo abwaabu salaadiin in la geeyo abwaabu salaadiin haddaad u tegaysid wacyigelin iyo xumaatada inaad ka reebtid wanaaggana aada amartid ugu tag laakiin bulshadii anugu ma dhexgelaye keligay kaale io akri cilmi waa u diiday imaamu albukhaari raximah اllahu tacaala walidaalika sidaasuu sheekhu raximah اllahu tacaala miisaadkaas iyo khasaa'iska ilaahay uu siiyey jala jalaaluhu ayaa bukhaarina uu bukhaari ku noqday saxiixiisuna uu ku noqday asaxu kitaabin bacda kitaabi اllahi tacaala marka cilmigan xadiiska ah waa cilmi sidaas qaali u ah waa dhaxalkii nebiga salى اllahu alayh wasalam sida imaamu albukhaari unoo sheegayo qofka bukhaariga iyo keyrkiisa iyo kutubta kaleba intuu akhrisanayo maca الnabiyi wa asxaabihi salى اllahu alayh wasalam wuxuu la fadhiyaa nebi moxamed salى اllahu wslm wbaaraka calayhi wuxuu la fadhiyaa asxaabtii nebiy llaahi moxamed salى اllahu wslm wbaaraka calayh walidaalika arrinkan madaxda jalsadan iyo fadhigan xadiiska madaxdii dowla alcabaasiyiin kuwo ka mida ayaa tamanin jiray jalsadaas ilaahay mar ma igu manaysan doonaa waa tamanin jireen kitaabkan la yidhaaho sharafu ahli اlxadiis oo uu iska leeyahay alkhadiib اlbaqdaadi ee kitaabkaa qore oo kitaab aad u qiimo badan xadiiska fadligiisuu ka hadlaa xadiiska fadligiisa kitaabka baqdaadi wuxuu ku yidhi khadiib albaqdaadi yaxya bnu aktam oo wasiir ahaan jiray dowla alcabaasiya wuxuu wasiir u ahaan jiray haaruun urashiid wuxuu yidhi haaruun urashiid ayaa su-aal i weydiiyey wuxuu yidhi maa anbalu lmaraatibi yaa yaxya bna aktam yaxya bna aktamow darajo bini aadamku gaaro darajadee ugu fiican wy madaxweynihiyaa su-aasha weydiinaya markaasaan waxaan idigu yidhi maa anta fiihi kursiga aad ku fadhisaa ugu fiican darajo la gaaro xaaladda adigu aad ku sugan tahay wa meesha dadka dhan ay wada ordayaan waa kursigaaga kursigaaga ugu qiimo badan ayaan ku idigu yidhi markaasu wuxuu yidhi tacrifu ajalla mini ruux aniga iga qiimo badanaa jire mataqaana iyo waxaan aan hayo shaqadan aan ku dhex jiro iyo anigaba dad iga fiicanaa jiray ma garanaysaa dadkaas ayuu iweydiiye u yidhi waxaan idigu yidhi maya wuxuu yidhi haaruunu rashiid rajulun fii xalqati xadiis waxaa iga fiican qof ilaahay ku manaystay xalqadii xadiiskii oo nebi moxamed la fadhiya salى اllahu wslm wbaaraka calayh yaquulu xadaanaa fulan can fulan qaala rasuulu اllaahi salى اllahu wslm wbaaraka calayh qofkaasaa iga fiican u yidhi anigii waxaan hayo leanna qofkaasi nebigiyuu la fadhiyaa maalin walba iyo saacad walba saacad walba iyo maalin walba nabiy llahi moxamed salى اllahu wslam wbaaraka calayh ayuu la fadhiyaa wuxuu yidhi haaruunu rashiid naxnu namuutu wa nafna annagu haddaan madaxnahay waan dhimanaynaa qabrigaan ku baaba'aynaa waalculamaa'u baaquuna maa baqiya dahru laakiin culimmada sharafkooda iyo magacoodu ilaa qiyaami saaca waa taagnaana laakiin annaga cidna sheegayso duco iyo khayr iyo barakaad iyo nafaxaad naga soo daba diraysa ma lahan waa siyaasi dhintay qabrigiisana ku baaba'ayo saasaan isaga teginaa laakiin wuxuu yidhi culimmadu waa baaqiin maa baqiya dahr inta zamanku baaqiya sidaas awgeed dadkii yiqiinay sunnada nabiga salى اllahu alayhi wasalam iyo mejliska xadiiska barakada iyo nafaxada uu leeyahay waxay ku bixiyeen wax walba oo nafiis ah iyo wax walba oo qaali ah ay ku bixin jireen siday u gaari lahaayeen majlis xadiiska nebi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi lagu daraasaynayo oo lagu aqrinayo sheekh la dhihi jiray xaafid moxamed ibnu daahir almaqdasi ayaa dahabi wuxuu ka sheegay sheekhaas markuu cilmiga xadiiska raacanayay wuxuu yidhi bultu dama fii dalab اlxadiisi maratayn xadiiska intaan raadinayey oo nabiga salى اllahu alيه wasalam dhaxalkiisa aan raadinayey laba goor ayaan dhiig wuxuu yidhi aan kaadiyey laba goor ayaan dhiig kaadiyey u yidhi maratan bibaqdaad wa maratan bimaka marna baqdaadaan dhiig ku kaadiyo yidhi anoo lugaynaya kulaylka iyo dhagaxda iyo oonka anuu ku lugaynayo kaadideediyaa dhiig soo raacayo yidhi marna makaan dhiig ku kaadiye uu yidhi markii cilmiga xadiiska nabiga salى اllahu عalيه wasalam aan raadinayay qaarkood marka rixalaadka ay samaynayaan culimmadee sunnada raadinteeda iyo aruurinteeda ay rixlo ay u samaynayaan waxay samayn jireen inta sahaydu ka go-do oo cabitaanku ka dhammaado ay qaarkood kaadidooda u cabbeen liajli dalab اlxadiis xadiiska raadinteeda waxaa ka mid ahaa sheekhi la dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu yuusuf ibni khiraash waxaa dahabi uu ku sheegay kitaabkiisa miisaan اlictidaal la yihaaho wuxuu dhihi jiray cabdiraxmaan ibnu yuusuf ibni khiraash sharibtu bowlii fii hada الsha'ni khamsa maraat sha'nigan aruurinta sunnada nabiga salى اllahu عalيه wasalam kaadideydaan shan goor u cabuu yiri intaan adduunka ka raadinayey oon aruurinayey sunnada nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi shan goor ayaan kaadideyda u cabbay alxaafid ibnu khiraash ayuu yidhi lidaalika waxaa weeye intaas waxay u marayaan waxay raadinayaan ayaa u qiimaysan laakiin waxa adigu aad raadinayso haddaadanba garanayn haddaadanba garanayn waxaad raadinayso qiimaha uu leeyahay haddaadan garanayn waxaa laga yaabaa nicmadii agtaada inay taallo danna aadan ka gelin lanno ma taqaanid nicmada nicmadii ma taqaanid sidaas marka awgeed majliska xadiiska ilaahay ha nagu xoreeyo ilaahayna ha naga aqbalo ilaahayna dembi dhaaf ha nagu siiyo ilaahayna subxaanahu watacaala lugihii u booroobay cilmigan xadiiska iyo sunnada nabiga salى اllahu عalayh wasalam ilaahay janatulfirdows allaha geliyo janatulfirdows allaha geliyo dadka walaalaha ah oo iyaguna waxaa jira dibadaha maaragta casharka kala socday ayagana dembi dhaaf allaha siiyo cilmigoodana naafic allah uga dhigo barakaadka majliskan iyo waxa ka dhacay oo khayrka iyo barakaadka iyagana allah u aqbalo iyagana allah u aqbalo ijaazaan bixinaynaa in sha allahu tacaala oo ijaaza oo saxiixu muslim iyo saxiixu lbukhaari ilaa xilligiis kitaabka saxiixu muslimba waxaan ballan qaadnay in maaragtaa ijaazada aan kitaabka bukhaariga markuu noo dhammaado haddii ilaahay uuna gaarsiiyo labada ijaazaba aan isku bixinayno ayaan markaa ballan qaadnay marka ijaazadii la qaybiyo waxaa kaloo jira oo saacaddan aan uga faa'iidaysanaynaa dad walaalo ah oo muxsiniin ah oo kitaabka runtii internetkiisa bixin jiray oo adduunka dhan lagu kala gaarsiinayo waxaa kaloo jiray shaashadan iyo dhaladan maaragtaa haweenka xaggooda xigta ruux soo iibiyaa jira oo isaguna muxsina waxaa kaloo jira ruux kaloo muxsina oo isaguna biyaha maaragtaa la cabayo oo qabow iyo qalabkiisa isagana maaragtaa noo keenay ayaa jira waxaa kaloo jira walaal isaguna muxsina oo isaguna maaragtaa runtii ijaazada warqadaha hadda ay ku qoran tahay ood arki doontaan qarash badan ku bixiyey wakhti badan ku bixiyey ayaa jira marka dadkaasoo dhan in sha allahu tacaala faatixada aan u marno ilaahay subxaanahu watacaala adduun iyo aakhiro khayrkoodaba iyo nicmadoodaba ilaahay inuu u kulmiyo muraadkooda adduun iyo aakhiraba ilaahay uu sahlo adduunka ugu nicmeeyo aakhirana ilaahay ugu nicmeeyo dadkaa muxsiniinta aanu sheegnay hal mar faatixada isugu dara ilaahay subxaanahu watacaala ixsaankan midkay mahdiyaan ilahay inuu uga dhigo faatixa dadka muxsiniinta muraadkooda allah sahlo muraadkooda allah sahlo ixsaanka ay sameeyeen ixsaan allah ugu bedelo ilaahay adduunyada allah ugu nicmeeyo aakhirana janat lfirdows allah ku karaameeyo wixii ay hormarsadeenna miisaankooda allah ugu cusleeyo waa gabdho runtii iyaguna qarashka internetka dhiibi jiray iyo maaragtaa warqadahan hadda ijaazada lagu bixinayo sheekh isaguna sadaqaystay biyaha muxsin kalaa isagana bixiya dhaladaa ruuxaa bixiya dadaa intaas waxa weeye jalsadan fadhigan ka faa'iidaysta oo runtii maaragtaahay qarashkooda iyo wakhtigoodaba maaragtaa la daba taagan ayaa jira iyaga dhammaantood midii ay mahdiyaan allah uga dhigo adduun iyo aakhiraba kuwii farxad ku noolaada ilaahay ha uga dhigo marka haddana insha allahu tacaala waxaan qaybinaynaa isnaadka bashqad walba oo qof walba loo soo taago waxaa ku jira laba warqadood warqadna waxaa ku qoran isnaadka saxiixu muslim warqadna waxaa ku qoran isnaadka saxiixu lbukhaari ayaa ku qoran haddii marka warqad saddexaad qofku uu ka helo ha soo celiyo yacni waxyaala khalad hadday jiraan ha soo celiyo si loo saxo khaladkaas dib loogu saxo hal mar waxaan dul maraynaa isnaadka bukhaariga waa midkii aanu ku soo khatinno u ahaa xadiiskii bukhaariga noogu dambeeyey waxaan dul maraynaa isnaadka saxiixu muslimka isnaadka saxiixu muslim الحمد لله العلي الأعلى الكامل في أسمائه وصفاته العليا والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى سيدنا محمد المرتضى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الرحيم أبو بكر حسن مالم أروي صحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري إجازة عن المحدث الكبير والفقيه الجليل السيد أبي عاصم نبيل بن هاشم الحسيني الحسيني ونسبة إلى حسين ابن علي بن أبي طالب وفرع سيال الوجهد وقد لقيته شيخ وحن كل كل في مكة المكرمة ليلة السبت هبين السبت الحادي عشر كوية طبن من المحرم بش محرم زكا كوية طبن ايتهاي سنة يكون أفر بغل لباتن إيا السقالكي أيان مكة كل كل قال قرأت صحيح مسلم على سيد محمد علوي المالكي غير مرة أولها مركي قهر ريسي وحان مالك كد الأقرية كتابكا في المسجد الحرام أمام باب السلام في شهور سنتي كن أفر بغل إلى كن أفر بغل يكو وأخبرني أنه يرويه عن جملة من الأئمة الأعلام منهم والده السيد علوي بن عباس والشيخ حسن المشاد كلاهما عن محمد علي بن حسين المالكي عن السيد بكري بن محمد شضى كلاهما هو والبرزنجي عن السيد أحمد بن زين الدحلان عن الشيخ عثمان الدمياطي عن الأمير الكبير عن علي بن محمد العربي السقاط المالكي عن ولي الله تعالى إبراهيم الفيومي عن أحمد الفرقاوي المالكي عن النور علي الأجهري الأجهوري عن النور علي بن أبي بكر القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن العلم البلقيني عن أبي إسحاق إبراهيم التنوخي عن سليمان بن حمزة عن أبي الحسن علي بن حسين بن المقير عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن مندة عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله عن مكي بن عبد الله عن مكي بن عبدان النيسابوري عن الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري وقد أجزت روايته عني بهذا السند للأخ الفاضل أيان إجازية للأخت الفاضلة هذه قبرتها هلكاس مقعد كوكري هدو نية هنا مقعد هلكاس وقف كوكري ماشي حريقتنت أي كوكرانتها وأوصيه بتقوى الله في السر والعلن ولزوم السنة واجتناب البدعة أجلستكم جميعا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم ابن حجاج النيسابوري قبلتم الإجازة قبلنا لها wallah subxaanahu watacaala aclam marka wakhtiga in sha allahu tacaala maadaama muddo dheer kitaabka hadda uu soo socday kitaab weynna uu dhammaaday waxaan kala maqnaanaynaa bisha dhalanayso rajab bishaasoo dhan waan soo nasanaynaa shacbaanka axadda ugu soo horeysa ayaan isku imaanaynaa waxaana bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabka sunanu nasaa-i ayaan ku xijinaynaa biidni اllahi tacaala haddii ilaahay cumrigeenna intaas uuna gaarsiiyo ka hor haddii aanu dhimanana ilaahay raxmaddiisa allah nagu galeeyo in sha allah